بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني لحية اللحدنات كتابك الرحيق المختوم waxaan ku dhex jirnaa cawaamilu sabri wathabaat waxyaabaha dhaliyey ama horseeday ama keenay in asxaabtu ay u adkaysato ama ay u gegisato dhibaatadii ugu weyneyd ee dad loo geysto waxaan ka soo hadalay oo nidhi kow waxaa sabab ugu ahaa al-iimaanu billaah ilaahay oo ay rumaysteen qodobka kalena wuxuu ahaa hogaankii nabiga qiyaadatun tahwi ilayha al af-ida marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam iska dhaaf mu'miniinta eh mushrikiinta ay colka yihiin ee la dagaalamaya yaa warkiisa ku qanacsanaa oo warka uu yidhaahdo inuu sidii uu u sheegay u dhacayo ayay rumaysnaayeen waxaa u daliila arrin aan horu soo aragnay duruustii hore aan kusoo aragnay oo cabdulaahi bni camr bni caas uu warinayay rasuulku sala allahu calayhi wasalama yaa ka mid a wakhamasahu lkufaaru wakhamaza khamsiga waan soo sheegnay oo waxa waa ruux aada caydo amaad af ku caydid amaad u iljabisid amaad si kale tidhaahid amaad jeesta ku caydid isagoo ku arkaya hortiisa yaa khamsiga la yidhaha lamsiguna waa gadaashiisa markaad ka caydo wa khamasahu waxaa rasuulka wax ka sheegay al kufaaru kuwa gaalada ayaa wax ka sheegay yowman maalin isagoo kacbada dawaafaya markii iyaguna kacbada agteeday fadhiyeen markuu agtooda soo maraba waxbay ku dhahayeen fa qaala wuxuu ku yidhi halaata maraatin saddex jeer ayay wax ka sheegeen fa qaala rasuulku wuxuu yihi fi haalitati markii saddexaad yaa macshara quraysh qurayshay dhegaysta ji'tukum waxaan idinla imid bidabxi tii idin wada gowracaysay fa akhadathum waxaa qabatay tilka alkalima weedhaas uu rasuulku yidhi way qabatay meel bay ka gaadhay xataa intii ina ashaddahum ka ugu darnaa ama ugu daran cadaawatan colaadda yarfa-uhu rasuulka ayuu qaboojinaya wuusasabi waa la qaboojin biaxsani maa yajidu hadalka ugu wanaagsan ee ugu jilicdasan ee ugu naxariista badan ee uu cindahu uu heli karaba aray uu dhihi karo jumlad uu isagu samayn karo weedh ka soo bixi karta tii ugu wanaagsanayd ayay rasuulka ku qaboojinayeen ay ku dejinayeen wallaahi maa kunta jahuulan bay dhihin weligaa adiga hadal xun lagaama maqlin afxumo adi ma taqaanid walbase oo micnaheedu yahay dee marka annagu ciyaala suuq baanahay annaga annaga oo kale miyaa tahay walamaa markii alqow ay dush calayhi dusha ka saareen salaa jazuuri salaa jazuurin geel neefaf geela mandheertood iyo caloolooydoodii markay dusha ka saareen waa ninkii cuqbati ibnu abi mucayd ahaa eh lacnatullaahi caleyhi kaasuu ahaa wa huwa isagoo rasuulku saajidun sujuudsan dacaa calayhim wuu habaaray rasuulku markuu habaaray fa dahaba waxaa ka tegay minhum xaggooda addixku qosolkii ay qoslayeen wuu tegay wa saawarahum waxaa fantay fanashada waxaa la yidhaah wixii saas kuu soo xula uun waxaa soo xulay oo soo fantay alhamu murugo waalqalaqu iyo maxaanku idhaahdaa walwal walwal saawarahum waxaa soo xulay oo soo xulxulay oo soo fantay alhamu murugo iyo waalqalaqu walwal wa ayqanuu waxay hubeen oo yaqiinsadeen annahum iyagu haalikuuna inay halaagsami doonaan marba hadduu habaaray inay halaagsami doonaan saa darteed wuxuu yidhaahdo rasuulka kelmaddii ka soo baxda way rumaysnaayeen wadacaa rasuulku wuxuu habaaray calaa cutbata ibni abilahab buu habaaray ilaan si xun buu ula hadlee oo wuu ku candhuuf tufay waan soo aragnay falam yazal kama zuulin ninka la yidhaahdo cutbata ibnu abilahab calaa yaqiinin hubaal inuu ku sugan yahay min liqaa'i maa shay inuu la kulmi doono shaygaasoo dacaa bihi uu ku habaaray rasuulku caleyhi isaga arrintuu ku habaaray oo allaahuma sallid calayhi kalban min kilaabika ilaahu ay ayadaada ka mida ku dir uu yidhi in uu taasi ku dhici doonto wuu hubay xataa intii innahu isagu xiina markii ra'aa uu arkay alasada libaaxii ma arkin uu codkiisa maqlay oo libaaxii ciidiisu ay maqleen isaga oo safar ugu baxay xaggaa shaam qaala wuxuu yidhi qatalanii wuxuu i dilay wallaahi baan ku dhaartay maxamed baa i dilay buu yihi wahuwa bimaka isagoo maka jooga yuu i dilay waa hadda halkii eray ee uu ilaahay baryey saasay u rumaysnaayeen haddana maaragtay oo inuu run sheegaya ayay u ogaayeen iyo cadamadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo karaamadiisa iyo waxaasoo idil iyo sharaftiisa ay u ogaayeen haddana maaragtay ma rumaynaynin wa kaana wuxuu ahaa ubay bnu khalaf wuxuu ka mid ahaa toddobadii malaaciinta ahayd ee rasuulka la deriska ahayd ee dhibi jirtay ayuu ka mid ahaa wa kaana waxaa ubay bnu khalaf yatawacaduhu kii rasuulka ugu cagajugleeya ama ugu hanjaba bilqatli inuu dili doono maalin maalmaha ka wuxuu arkay faras uu cayiliyey faraskan aan cayilinaya mataqaan buu yidhi aadaan kugu dili doonaa saasuu ku yidhi markaas rasuulka wuxuu ku yidhi bal ana aqtuluka anaa ku dili doona in shaa allah haddii ilaaha yidhaahdo anaa ku dili doona saasuu ku yidhi marka waxaa dhacday uxud dagaalkii uxud markuu dhacay oo asxaabta badan la laayey asxaabtaa la jabiye lama yidhaha may jabin dad baa laga laayay uun mujarad dad la laayay bay ahaayeen qalad ay sameeyeen nimankii rumaadda ahaa nimankii hargaantida ah qalad ay sameeyeen oo meeshuu rasuulku yidhi ha ka soo kicina ay ka soo kaceen qaladkaa dhacay baa dad asxaabta inta la dhabar jabiyey oo khaalid bin weliid uu dhabar jabiyey yaa dad laga laayay bes marka laakiin jab ma ahayn marka isagoo asxaabtii iyo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ay meel fadhiyaan dagaalkiina u dhammaaday yaa isagoo ordayaa yimid umay ibnu khalaf oo ordayaa yimid oo dhahaya awey maxamed anaa dilaye marka asxaabtu inay dilaan bay dabceen may wuxuu yidhi rasuulku midbuu eeba intuu ka qaatay yuu eebadii ku tuuray halkaa daanka ayay ka xagatay xagasho aan saa u weyneyn wuu cararay isagoo ordi buu tegay saaxiibadii buu dhex tegay waan dhintuu yidhi tan maba ka kacayaba war waxaa la yidhi wax alla waxaad qabta male iska daa wuxuu yidhi wallahi hadduu igu candhuufo waan dhimanaya fiirisay u rumaysnaayeen wa kaana wuxuu ahaa ubay ibnu khalaf yatawacadahu yatawacaduhu kii rasuulka u hanjaba ayuu ahaan jiray bilqatli dil ayuu ugu hanjabi jiray ama ugu goodin jiray fa qaala rasuulka wuxuu ku yidhi bal inaad adigu dishay iska daaye ana aqtuluka anaa ku dili in sha allah falamaa markii dacana uu wareemay rasuulku sala allahu calayhi wasalama umayan ninka ubaya laydhaha fii cunuqihii qoortiisa yowma uxud maalintii uxud markii eeba intuu qaatay uu ku ganay ay halkaa qoorta in yar ka jeexday wa kaana wuxuu ahaa khadshan jeexid hayra kabiirin oon weyn aan weyneyn xangaruufasho ama xagasho khadshigu waa xagasho birtii baa saa u xagdatay wa kaana wuxuu ahaa khadshan xagasho ayuu ahaa hayra kabiirin aan weyn aan weyneyn kaana ubay wuxuu ahaa yaquulu ka yidhaahda innahu sheekadu waxay tahay ama innahu muxamed dheh innahu muxamed qad kaana wuxuu ahaa qaala li qaala lii kii igu yidhi bimakata maka annaga oo joogna wuxuu igu yidhi ana aqtuluka anaa ku dili doona fa wallaahi baan ku dhaartee low basaqa calaya hadduu candhuuf igu tufo wal wax kale iska daaye la qatalanii waa idilayaa buu yidhi candhuuftaasaan u dhimanayaa waanu dhintay maka isagoon gaadhin buu dhintay wasayatii sheekadana waa inoo iman doontaa wa qaala wuxuu yidhi sacad ibni mucaad saxaabiga la yidhaahdo ee weyn ee jaliilka ah ee odayaasha odaygii ree aws ahaa sacad ibni mucaad waa la yaqaanaa waan arki doonaa wahuwa bimakata isagoo oo maka jooga sacad ibni mucaad si sheekadan aada u fahamto ee odayaasha reer madiina waxay xulafa iyo isku bahaysi ahaayeen nin walba nin reer maka ah maxaa jira kuwana hadday u baahdaan reer madiina hadday maka u baahdaan nin ay kusoo degaan oy saaxiib yihiin bay u baahan yihiin kuwan qureysheedna ama reer makana mar kasta waxay u safri jireen shaam marka shaam loo safrayana madiine ayaa lasii maraa marka cid madiine lagu sii hoydo oo saaxiib la yahay ayay yay u baahnaayeen marka waqtigii jaahiliyadii waxaa saaxiib ahaan jiray umay ibnu khalaf oo nin ganacsado weyn oo qureysheed ah iyo sacd ibnu macaad oo saxaabi oo reer maka ee reer madiine ah marka sheekada saas yay ku timid wa qaala wuxuu yidhi sacd ibnu macaad wahuwa isagoo bimakata maka jooga liumay ibni khalaf wuxuu ku yidhi sacd ibnu mucaad baa soo xajiyey maka ayuu yimid umay ibnu khalaf buu ku degay umay ibnu khalaf baa wuxuu ku yidhi marka ee waxa yacni sacad baa wuxuu ku yidhi sacdoo yaa wuxuu ku yidhi laqad samictu waxaan maqlay rasuul allaahi rasuulka ilaahay baan maqlay buu yidhi waryaa oo yaquulu dhahaya innahum muslimiintu ay lmuslimiina qaatiluuka inay ku dilayaan ee ka waran fa fasica wuu argagaxay umay ibnu khalaf wuu argagaxay fasacan argagax shadiidan oo daran wa cahda wuxuu ku dhaartay uu ballan ilaahay ku galay allaa yakhruja min makata makaba inuusan ka bixin oo uusan madiinaba aadin si aynan u dilin muslimiintu walamaa malkii alja-ahu uu ku qasbay ileen dagaalkii beder dadka qurayshta ihi iyo reemaka dagaalka umaynan heelanayn abujahal baa soo abaabulay oo nin walba gurigiisa ugu tegay oo soo bixiyey walamaa markii alja-ahu uu ku qasbay abujahlin abujahal lilkhuruuji inuu soo baxo yowma badrin maalintii beder dagaalkii beder inuu usoo baxo ubay ibnu khalaf umay ibnu khalaf walaalay ahayn ubay iyo umay eh ishtaraa wuxuu iibsaday nin hantilo weyn buu ahaa ajwada baciirin ritiga ama awrka ugu wanaagsan rukuubka ehe ugu orodka badan bimakata maka maka riti laga heli karay oo iib ahaa kii ugu ficnaa buu iibsaday liyumakinahu si ritigaasi uu ugu suurtogeliyo min alfiraari carar inuu soo cararo uusan dagaalaminba wa qaalad waxay ku tidhi lahu umay bnu khalaf imra'atuhu xaaskiisii waxay ku tidhi yaa abaa safwaan abaa safwaanow wiilkiisa curad baa safwaan la dhihi jiray safwaan ibnu umaya marka isagaa kunyadiisa isagaa looga kinaayooyin jiray yaa abaa safwaanow waqad nasiita miyaad ilowday bay tidhi waryaahe oo adiga hadda madiine usii socde iyo inaad la dagaalanto nabiga iyo asxaabtiisa eh ma ilowday maa wixii qaala uu ku yidhi laka adiga akhuuka alyahribi ninkii walaalkaa ahayd iskubahda ahaydeen ad xulafada ahaydeen ee reer madiina ree yahrib wuxuu ku yidhi miyaad ilowday inay muslimiintu ku dili doonaan ma dilkaagiibaad yaad raadsaneed adigu aad cagahaaga ku raadan maa iska joogtid ad adigu cagahaaga ku raadsan maa iska joogtid baa jiri qaala wuxuu ku yidhi laa wallaahi maanan iloobin ma iloobin maa uriidu ma doonayo mana damacsani an ajuusa inaan la gudbo macahum iyaga kuwaan abujahl iyo raggiisa inaan la gudbo ilaa qariiban meel dhow maahane meel dhow baan gaadhi madaxaan tusi waan soo carari doonaa marka haakadaa sidaas haakadaa sidaas yukaana ahaa xaalu acdaa'ihi rasuulka nimanka iyo colkiisa ahaa ay colka ahaayeen sidaasuu xaalkoodu ahaa oo ay u rumaysan jireen warkiis amaa asxaabuhu nabiga asxaabtiisu waa kuwii iyagoo mu'miniin saxaabi waxaa la yidhaah qofkii isaga oo mu'min ah nabiga la kulmay iimaankana ku dhintay kaasaa la yidhaha mu'min yaa la yidhaha saxaabi baan u jeedaa amaa asxaabuhu nabiga asxaabtiisa iyo wa rufaqaa'uhu kuwa nolosha la qaybsada rafiiq waxaa la yidhaha waa ruuxa aad nolosha wad qaybsataan idaan kala hadhin waa sida abubakar oo kale faqad dhab ahaantii xalla wuxuu degay rasuulku sala allahu calayhi wasalam minhum xaggooda maxalla ruuxi naftu meesha ay ka degto qofka jidhkiisa naftaadu meeshay ka degto oo kale yuu rasuulku ka degay iyo wa nafsi naftu meesha ay ka degto wa shaqala wuxuu fadhiistay minhum xaggooda makaana alqalbi wadnuhu meeshuu kaga yaallo oo kale meeshuu jidhka wadnuhu ka fadhiista oo kale ayuu rasuulkuna ka fadhiistay iyo walcayni isha fa kaana wuxuu ahaa alxubbu jacayl iyo kalgacalo assaadiqu oo dhab ahoo run ah yandaficu kii usoo burqada ilayhi xaggiisa indifaaca almaa'i biyuhu siday ugu soo burqadaan ila alxuduuri meesha hoobadka ah meesha hoobadkaasay biyuhu ugu soo burqadaan sidaas oo kale dadkan asxaabta iyo rufaqada nabigu jacaylkoodu iyo quluubtooda iyo kalgacalkooda iyo rasuulka ugu soo burqanayeen wa kaanad waxay ahayd an nufuusu asxaabta iyo rufaqada nafafyaalkoodu tanjadibu tii usoo jiidanta ilayhi rasuulka xaggiisa injidaaba alxadiidi ila almaqnaatiisi birtu birta burburka isay ugu soo jiidato birlabka ama maqnaatiista birlab ay soomaalidu hadda u bixiseen birlabka say ugu soo jiidato haddaad musmaar yar iyo aada u soo dhoweyso birlabta jab way ku dhegaysaa sidaasoo kale nin ka sheekeynaya oo gabyaba wuxuu yidhi fa suuratuhu nabiga muuqaalkiisu fa suuratuhu nabiga muuqaalkiisu hiyuuliyu kulli jismin jismi kasta nuurkiisa weeye hiyuulku waa nuur nuurkiisa weeye wa maqnaatiisu af-idati rijaali ragga quluubtooda iyo wadnayaashoodana maqnaatiis buu u yahay wuu soo jiidan wa kaana waxaa ahaaday min athari haada alxubbi jacaylkan raadkiisa iyo saameyntiisa waxaa ka mid ahaa iyo watafaani iyo huritaan uu qofku huro naftiisa naftiisa iyo maalkiisa iyo wax kasta uu jecel yahay uu u huro nabiga waxaa raadkaa ka mid ahaa annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen annahum asxaabtii iyo rufaqadii kaanuu waxay ahaayeen la yardowna kuwa raalli ku ah an tandaqa acnaaquhum iyaga qoortooda ama luquntooda in la gooyo oo la burburiyo oo walaa yukhdasha aan la xaganin lahu rasuulka sala allahu calayhi wasalama dufrun ciddi aan laga lagu xagin ciddi bal wax kale iska daaya ciddi yarna aan saas loogu xagin iyagana qoorta laga gooyo bal horta aniga qoorta ha laiga gooyo intii rasuulka la xagi ciddi saas loogu xagi lahaa an ama an tundaqa acnaaquhum qoortooda in maaragtay la burburiyo oo daqiiq laga dhigo oo walaa yukhdasha lahu dufrun rasuulkana aan ciddi xataa lagu xagin ow yushaaka shawkatun ama aysan qodixi mudin qiso taa muujinaysa ayuu halkan ka gelayaa wutia waa lagu joogsaday markii cagta lagu saaraa wadiga la yidhaah cagta markii cagta wutia waa lagu joogsaday joogsi baa la yidhahdaa cagta marka lagu saaro abubakrin abubakr ibnu abi qaxaafa yowman maalin bimakkata magaalada maka maalin ka mida ayaa lagu tuntay oo lagu joogsaday wa duriba waa la tumay ama waa la garaacay darban garaac shadiidan oo adag danaa waxaa usoo dhowaaday minhu abubakar waxaa usoo dhowaaday oo ula soo dhowaaday dilkii cutbatu ibnu rabiica ninkii cutbatu ibnu abi rabiica oo akhyaarta la moodayay yaa u soo dhowaaday fa jacala wuxuu bilaabay yadribuhu inuu ku garaaco abuubakar binaclayni laba kabood makhsuufatayni oo la dhabjacay la dhabjacay ladhabjacay waxaa la yidhaha kab la adkeeyey kabtu sibay u samaysan tahay si aynan kaaga googo-in markii iyadii oo kale hoosta looga dhajiyo iyadii oo kale hoosta marka looga dhajiyo si aynan kaaga dhammaanin yaa dhabjaca la yidhaah bincalayni laba kabood makhsuufatayni oo la dhabjacay oo la adkeeyey markaa way xoog badan yihiin kuwa markay saas yihiin wa yuxarifuhumaa labada kabood wuxuu la eeganayay liwajhihi xagga wejigiisa ayuu la eeganayay wanasaa wuxuu isku taagay calaa batni abi bakrin abi bakar calooshiisana wuu kula joogsaday kabihii xunxunka ahaa xataa intii ayay tumeen maa yucrafu aan la garanaynin wejhu abubakar wejigiisa min anfihi sankiisa aan laga garanayn oy barar wada bareen oy dhiigeen halkaa markay gaadhay dee waxaa usoo gurmaday tolki ilaan arrintu way ka baxday dacwo iyo diin iyo way ka baxday reer bani time iyo waxay noqonaysaa reer bani umaya ilaan ninkani reer bani umayu ahaa wax- waxaan sameynaya ee dilaya abubakar wa xamilad way xambaartay oo way qaaday banu time reer bani time abaabakar abubakar bay waxay ku qaadeen fii thawbin maro nin socon karaya maaha maro inta saas loo saara maradii lagu waldaafiyey xataa adkhaluuhu ilaa ay ka geliyaan mansilahu ag- gurigiisi walaa yashukuuna iyagoo aan kaba shakisanayn fii mowti inuu dhintay wuu miyir beelay fatakallama wuu hadlay abubakar aakhira nahaari maalinta markay qoraxdu sii dhacaysay ayuu hadlay maalinta aakhirkeeda dambe ayuu hadlay qoraxdu markay liiqa sii dhigaysay ayuu hadlay fa qaala wuxuu yidhi su- kelmaddii ugu horreysay uu yidhi waatan naftiisan iyo dilkan la dilay iyo kabahan lagula tuntay iyo caloosha iyo waxa dankama leh ma soo miyirsaday muxuu yidhi maa facala rasuulullaahi rasuulka ilaahay ka warrama suu yahay rasuulka ilaahay wuxuu ku dhahayaa kuwii gaaladii ah- tolkii ah ee gaalada ahaa ee kor fadhiyay ilaa intii hore way kor fadhiyeen markii uu saas helay famassuu minhu famassuu way taabteen minhu abubakar bialsinatihim carabkooda ay ku taabteen carab buu ku taabtay haddaad maqasho wuu caayay weeye canaan iyo caybay isugu dareen wacadaluuhu wayna u naqeen yacni canaan kulul iyo cambaareyn bay u geysteen wacadaluuhu si xun oo kulul ayay u canaanteen ama way u naqeenna waa la yidhaah uma qaamu way iskaga kaceen way iskaga kaceen markaas mar hadday arkay inuu nool yahay wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen liummihi hooyadii abubakar hooyadii oo umul khayr la dhihi jiray waxay ku yidhaaheen undurii bal fiiriyo oo isku day an tutcimiihi sh- mar mar hadduu hadlay oo uusan dhimanin an tutcimiihi shay-an bal inaad wax siiso uu cuno u dhadhamiyo ow tusqiihi amaad wax waraabiso iyaahu isaga falamaa markii khalad bihi ay keligeed ku hadhay ee la gaar noqotay nimankii iska tageen falamaa markii khalad ay la gaar noqotay waa hooyadii oo mulkhayrahe bihi isaga alaxat calayhi way ku celcelisay inuu wax cabo cunti iyo waxbay u keentay iyo cabid iyo way ku celcelisay isaguna cunto wuu diiday wa jacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo maa facala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ka waran muxuu sameeyey xaalkiisu muxuu yahay muxuu falayda wuxuu ka wadaa ilaan markan la dilayo sheekada ee dhexdaa laga gooyay markan la dilaya rasuulku ka qabtay rasuulka iyagoo dilaya yuu ka qabtay markaasay isagii kusoo jeesteen waanaan soo aragnay qeyb ka mid a ayaan soo aragnay sheekada marka isagoo rasuulkiina la haystaa ugu dambeeyey marka madaxiisa tii unbaa ku jirta maa facala rasuulullaahi rasuulka ilaahay ka warrama suu yahay xaalkiisu fa qaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee laa cilma wax cilmi iyo ogaansho uma lihi lii aniga ima sugnaanin bisaaxibika saaxiibkaa waxba kama warhayo xaalkiisu siduu yahay war kama hayo waana fa qaala wuxuu yidhi hooyadii wuxuu ku yidhi idhabi waxaad u kacdaa ilaa ummi jamiil ummi jamiil gabadha la yidhaahdo bint alkhadaab umuljamiil waa faatima la yidhaha magaceedana tanna waa kunyadeeda faatima binti khadaab ama umuljamiil u tag fas'aliiha weydii canhu rasuulka xaggiisa iyada weydii iyadaa ka warqabtee waa markay muslimiintu isqarinayeen oo aan ruuxa muslima muslimnimadiisana uusan sheeganaynin ruuxa kalena waa naqaanaa uusan dhahaynin oo sirta ay ku jireen weyn daarul arqam ay ku jireen waa daarul arqam fa kharajad way baxday abubakar hooyadii oo mujamiilihi way baxday xataa jaa-ad ilaa ay uga timaado ay uga tagto umma jamiil ay uga tagto bintalkhadaab fa qaalad waxay ku tidhi abubakar hooyadii waxay ku tidhi umu jamiil ina abaabakar dhab ahaantii abubakar yas'aluka wuxuu ku weydiinayaa uu ku warsanayaa can muxamed ibni cabdilaahi markaa mayna soo islaamin abubakar hooyadii marka nabiga dhihi maysa maxamed ibni cabdilaahi qaalad waxay tidhi umu jamiil ma acrifu anigu ma aqaano abaa bakr ma aqaano walaa maxamed midna ma aqaan jaajuusad lasoo diray inay tahay ayay moodaysay way isqarinays wa in kuntise haddii aad tahay tuxibbiina mid jecel an adhaba macaka inaan kuu raaco ilaa ibnika wiilkaaga dahabtu waan ku raacay bal fiir caqligeeda inay war qaaday rabtaa ee laakiin aan la ogaanin haddana sirtooda qaalat waxay tidhi abuubakar hooyadii nacam haa kaala ii raac wiilkayga famadat way raacday macahaa famadat way raacday umujabiil macahaa abuubakar hooyadii umulkhayr ayay raacday xataa intii wajadad ay ka aragto umujamiil abaabakarinoo sariican dhulka yaalla sariican oo dhulka yaalla danafan oo tacbaan ah wey ay ka caddahay danafan oo aada iyo aada u liito oo tacbaan ah fa danad way u soo dhowaatay umu jamiil wa aclanat bisiyaaxi way qaylisay wa qaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay inna qowman qolo qoladaasoo naaluu gaadhsiiyey haadaa dhibkan minka adiga xaggaaga dhibkan kuu geysay liahlu fisqin waa dad faasiqiin ah oo xuduudda oo dhan ka baxay wa kufrin iyo gaalnimo wa innii anigu la arju la arjuu waxaan rajaynayaa oon quudaraynayaa an yantaqima allaahu inuu alla kaaga aaro ama kaaga aargudo laka adiga minhum xaggooda qaala wuxuu yidhi abuubakar isagu intiisii unbuu wataa famaa facala rasuulullaahi rasuulka ilaahay ka warran suu yahay qaalad waxay tidhi haadihi ummuka waatan hooyadaa tasmac wayna maqlaysaa maxaan dhahaa hooyadaa way ina maqlay waatan way joogtaaye qaala wuxuu yidhi falaa shay-a calayka falaa shay-a wax dhib ah calayka korkaaga ma aha niminaha xaggeeda wax dhib ah inoo geysanaysa maleh malaha iyada nafteedu waa mu'minado way isqarinaysaa saasaan saasay iyay u badan tahay iyada nafteedu waa isqarin qaalad waxay tidhi marka faatimo bintilkhadaab ama umu jamiil waxay tidhi sow rasuulka ima weydiinaysid saalimun saalix saalimun wuu bad qabaa saalixun dhib oo dhanna ma leh fa qaala wuxuu yihi ayna huwa xaguu joogaa qaalad waxay tidhi fii daari ibni alarqam buu ku jiraa qaala abuubakar wuxuu yidhi fa inna lilaahi ilaahay wuxuu igu leeyahay calaya ani wuxuu igu leeyahay allaa aduuqa inaanan dhadhaminin tacaaman wax cunto ama raashina inaanan dhadhaminin walaa ashraba inaanan cabbin sharaaban wax la cabbana inaanan cabbin aw aatiya rasuula allaahi rasuulka ilaahay ilaan uga tago wax aan afka saaraya male rasuulka ilaahi hala ii geeyo fa amhalataa way sugeen ama way sugeen waxoogaa bay sugeen xataa idaa markii hada-at irrijlu lugtu ay xasishay oo magaaladii la wada kala xarooday oo wax meelaha marmari aysan jirin wa sakana annaasu dadkiina ay xasileen oo guryahooda galeen kharajataa labadii haweenka ahaa oo umujamiil bint alkhadaab iyo abuubakar hooyadii oo umulkhayr ahayd kharajataa waxay bixiyeen bihi abuubakar bay bixiyeen yataki-u isaga oo qabsanaya calayhimaa labadooda labada garab ay ka hayaan laakiin dhulka uu ku socdo isagu laakiin garbaha ay ka hayaan xataa adkhalataahu ilaahay uga geliyaan calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam marka bal ka waran tanna waa daliil kale fiiri asxaabta oo abuubakar ugu horeeyo inay diyaar u ahaayeen iyaga in dhib kasta uu soo gaadho si uusan rasuulka maaragtay ciddina loogu xagan ama qodaxi u mudin wasananqulu waxaan soo naqlin doonaa nawaadir alxubbi kalgacalada iyo jacaylka kuwooda dhif iyo naadirka ah iyo watafaani iyo huritaanka nafta la huro ee rasuulka loo huro fii mawaadica meelo shataa oo kala duwan oo min hada alkitaabi kitaabkan ka mid a ayaan insha allahu tacaala yaan yaan soo naqlin doonaa oon idiin keeni doonaa walaa siyamaa gaar ahaan maa waqaca wixii dhacay yowma fii yowmi uxud maalintii uxud wixii dhacay iyo wamaa waqaca wixii dhacay min khubayb iyo wa amhaalihi wixii ka dhacay darsigana intaasaan ku daynaynaa hada wabillaahi towfiiq wa sala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam